alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila عlى الظaalimiin slى اllah وslm وbaarak عlى cabdihi وrasuulih mxamadi وعlى alihi وصaxbih slma تsliima kahiira qaala wuxuu ihi وعan ibni cmra radي اllahu canهuma waxaa laga wariyey صaxaabiga ibni cmar ee cabdillaahi radia allahu canhumaa isagiiyo aabihiiba rabbi raalliha ka noqdee qaala annahu qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nataxadathu kuwa ka sheekaysta can xajati alwadaac xaj la yidhaahda xajatu lwadaac inuu jiri doono waannabiyu iyadoo nebiguna sala allahu calayhi wasalama bayna adhurinaa dhexdayada uu joogo yani wasadkayada iyo dhexdayada uu joogo walaa nadri manaanaan garanahayn maa xajatu lwadaaci xajatu lwadaac wuxuu yahayna maanaan garanahayn yacnii xajkii xajatulwadaac intaan la gaadhin ayaanu ka sii sheekaysan jiray buu leeyahay annagoo aan garanayn waxa uu yahay xataa xamid allaha ilaa ilaahay wuu mahadiyey rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam oo wa ahnaa calayhi uu ammaanay ilaahay hanaaga waxaa la yidhaahdaa alxamdu lmukarar xamdiga la soo celceliyo wa ahnaa calayhi oo rabbi jala wacalaa uu ammaanay uma dabadeetana dakara wuxuu sheegay almasiixa adajaal ninka ishale ee beenta badan buu sheegay oo fa adnabo wuxuu ku xeel dheeraaday fii dikrihi sheegistiisa ayuu ku xeel dheeraaday wa qaala waxaanu rasuulku yihi maa bacatha allaahu ilaahay ma soo dirin min nebiyi nebi ma soo dirin ilaa andarahu ilaa hadduuse soo dira andarahu masiixu dajaalka uu uga digay ummatahu ummaddiisa andarahu nuuxu nuux baa uga digay iyo wannabiyuuna min bacdihi nebiyadii ka dambeeyey iyadoo weliba waxa weeye ummaddooda aanu ka soo dhex bixi doonin ama aan lagu sallidi doonin se yeeshee nebigeennu calayhi الsalaatu wassalaam isagu wuu sheegay in ummaddiisan markaa uu ka soo dhex bixi doono ninkaas saa awgeed baa heer aanay digniinta iyo cadcaddaynta ambiyadii hore aanay gaadhsiinin buu isagu gaadhsiiyey wa innahu isagu in yakhruj haddii uu soo baxo fiikum dhexdiinna hadduu ka soo baxo famaa khafiya calaykum min sha'nihi famaa khafiya waxa qarsoonaada calaykum korkiina oo min sha'nihi arrinkiina ka midaba min sha'nihi arrinkiisa ka midaba yacnii wuxuuna hadday idinka qarsoonaadaan arrinkiisa ka midi falaysa yakhfaa calaykum waxaan idinka qarsoonaanahayn ina rabbakum rabbigiinu laysa biacwara acwar inaanu ahayn mid ilaa inaanu ahayn rabbigiinu ayaan idinka qarsoonaanahayn wa innahu ninkanina masiixu dajaal acwaru cayni lyumnaa wuxuu ka cawaran yahay isha midig kaana caynahu ishiisa waxa aada moodaa cinabatun xabad canab ahoo daafiyah ay baarisa soo baxsan lafdigaa inoo yaalla marka lagu socdo daafiyah soo baxsan ay baarisa daafi'ana way ku soo aroortay axaadiidta alfaadaana waxaa si wanaagsan uga hadlo isu waafajiyay alimaamu nawowi raximahu llah sharaxa saxiixa muslimka awalkiisa ama kitaabu limaan calaamaatu saac iyo meelaha markuu sharaxayo xadiidta masiixu dajaal ku soo aroortay baad ka eegi doontaa marka arrimihiisa qaar hadday idinka qarsoonaadaan oo ninkani waxa uu leeyahay waxyaaba fara badan oo khatarah iyadoon roob jirin ayuu cir ka odhanayaa shubo kolkaasaa roob shumaya dhulkii soo saar kolkaasay soo saaraysaa markaa baad iyo doog iyo curub meedhan markaasaa dadkii isaga raacay xoolihii ay u badanayaan ay u dararayaan oo candho maydhan u noqonayaan waasaa waxyaabo fara badan suu rabbi sheeganayaa marka waxyaabahan uu sheegaya haddii wax idinka qarsoomi lahaayeen inuun waxaan idinka qarsoonahayn rabbigiin in aanu amarkaa acwar ahayn taa macnaheedu waxa weeyaan rabbi jalla wacalaa waa duucaynayn sida a'immatu salaf dhammaantood ay isku waafaqeen ilaahay laba indhood buu leeyahay oo naadirataan kayfkood iyo qaabkoodana isaguunu og yahay xadiidkanaana laga qaadanayaa oo ijmaaca salafku ay ku ijmaaceen a'immada qaarna ay soo rareen mustanadkiisu waa hada alxadiid oo a'immadii markaa waxay ka fahmeen xadiidkan ilaahay inuu laba indhood leeyahay waayo markii la yidhi acwar ma aha taa macnaheedu waxa weeye laba indhood buu leeyahy waayo acwarku waa qofka isha keliya leh ama cidda isha keliya leh ee markaa ishale baa la ydhaha alaa ina allaha ilaahay xarama calaykum wuxuu idinka xarimay baa maalintaa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam dimaa'akum dhigagiina iyo wa amwaalakum xoolihiina ka xurmati yowmikum haadaa sida maalinkiinani uu xurmada u leeyahay ee ilaahay maalinkan markaa xurmadiisa u weyneeyey oo yowmu naxri ah ayaa dhiiggiina iyo maalkiinuna xurmo weyn ay u leeyihiin oo inaa markaa ku xadgudubtaan ay xaaraan u tahay yoomkiina kan ah oo fii baladikum haadaa waddankiina waxa weeyaan markaa kan ah dee beledulxaraam isaguna ah ku sugan fii shahrikum haadaa bishiina tan ah oo bilaha xurmada leh ka mida ku sugan alaa hooyahay hal ballaqtu ma gaadhsiiyey qaaluu waxay idhaahdeen nacam haa qaala wuxuu idhi allaahuma ashhad ilaahay ou ka markhaati noqo halaatan saddex jeer buu sidaa yidhi waylakum waar hooggiina awayxakum waa isku macna une unduruu eega laa tarjicuu ha noqonina bacdii aniga dabaday ha noqonina kufaaran gaalo yadribu uu garaaco bacdukum barhkiinba riqaaba bacdin barhka kale qorahooda uu garaaco ha noqonina rawaahu lbukhaariyu wa rawaa muslimu bacdah bukhaari baa wariyey muslimna barhkii buu wariyey waayah marka khudbaddani waa khudbaddii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xajat ulwadaac uu jeedinaayey xadiid kale oo ka warramaysaana way baabkan qudhiisa inoogu iman doontaa xajat ulwadaacna waa xajkii sabootiga ama macasalaameynta ah waa xajkii macasalaameynta rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam muslimiinta uu macasalaameeyey dabadiina uu wax yaruun markaa noolaa oo wuxuu ku lahaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada xajka ah khuduu canii manaasikakum lacalli laa alqi laa alqaa bacda caami hada khuduu canii manaasikakum lacallii laa alqaa bacda caami hada iga qaata markaa acmaasha xajka inaanan sanadkan dabadii idinla kulmin baa laga yaabaa xadiidka halka baabka uu ka waafaqsan yahay waa alaa ina allaha xarama calaykum dimaa'akum wa amwaalakum marka in la isdulmiyo oo dhiiggii iyo markaa maalkii iyo cirdigii lagu gardaroodaa waa midaan bannaanayn kufriga aakhirka xadiidka ku soo aroorayna waa kufrun asqar oo xadiidkan kufri baa lagu sheegay dadkii muslimiinta ah inay isdilaan alqitaal bayna almuslimiin waxaa kaloo kufri ku sheegaya xadiidkii kale saxiixa ku yaalay ibnu mascuud waa yahay ee rasuulku lahaa sibaabu lmuslimi fusuuqu wa qitaaluhu kufru markaa kufrigaasina waa kufrun duuna kufrin shaki la-aan waxaana u daliila kufrigii asqarkaa inuu yahay aayadda qur-aanka ah ee ilaahay yidhi wain طaa'ifatani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahuma iyadoo dagaal dhex maray baa haddana ilaahay magicii iimaanka uu sugay wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi man dalama qofka dulmiya ee xaqdarra ku qaata qiida shibrin taa ka qadarkeed qiida shibrin taa ka wax leegoo min alardi dhulka ka mida duwiqahu waxaa qoorta loo geliyaa min sabci aradiina toddoba dhul isagoo ka ahaaday shibrigaasi ayaa qoorta loo sudhaa متfq عalayh marka hada الxadiiث ikhwaani laba tafsiir ba ahlulcilmigu way saaraan tafsiir waxa uu odhanayaa macnaha xadiidku waxa weeye qofka intaa yar ee dhulka ka mida dulmi ku qaata maalinka qiyaame inuu toddobada dhul markaa raro oo ardulmaxshar uu usoo raro ayaa lagu kelifayaa oo qoorta waxa weeye si dawq oo kale u noqonaysa waxyaabaha markaa aakhiriya adduunyadana sideedaba la ysagama qiyaas qaato tafsiirka labaadee sii raajaxahay waxa uu yahay taakadaa uu dhulka dulmiga ku qaatay ayaa waxa weeye lala jarayaa toddobada dhul ee kala hooseeya dhulalku waa toddoba toddobadaa dhulo ma kala go-gone way isku wada yaallaan markaa toddobada dhul baa hoos loola jarayaa weeye taakadaa inta toddobada dhul kaga beegan baa hoos loola jarayaa waay kolkaasaa dhulalka ay u noqonayaan ka dawq sidee wax qoorta ka kaga maran oo kale ay u noqonayaan tafsiirkaa dambaana xoog badan waayo riwaayad ama xadiid kaloo bukhaarigu warinaayo ayaabay ku soo aroortay waxaa lala jaraa toddobada dhul baa lala jaraa si kastaba ha ahaatee dulmiga dhulka xaqdarrada lagu qaataa dhibtuu leeyahay baynu halkaa ka arkaynaa yah taakaa la yidhi maxaad manaysaa ninka beer dhan ama jago dhan oo aidhi be aidhiya ama dayr dhan dulmi qofka ku qaato maxaad umalaynaysa duwiqahu waxaa qoorta loo geliyaa qadarkii markaa shibriga iyo taakada min sabci aradiina toddoba dhul isagoo ka ahaaday wa can abi muusa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam in allaha ilaahay la yumli waxa uu u seeta dheeraynaya lidaalimi ka daalimka ah ee dulmiga sameeya faidaa akhadahu marka uu qabto lam yuflithu kama baxsan karo uma qara'a dabadeetana wuxuu akhriyay rasuulku wakadalika akhdu rabbik kadalika sidaasoo kale weeye aanu u halaagnay qoomamkaa badan ee ilaahay uu qisadooda ka soo warramay wakadalika sidaasoo kale weeye akhdu rabbika qabashada rabbigaagu idaa akhada alquraa magaalooyinka marka uu qabto wahiya daalima macnii hilkeedaa loo jeeda wahiya daalima iyadoo dulmi samaysay ina akhdahu qabashadiisu aliimun waa mid xanuun kululoo shadiidun daran muttafaqun caleyh markaa qofka daalimka ah ee haddaad aragtay iyadoo ilaahay ciqaabka aanu u soo dedejin ama aanu qaban oo waxna uu dulmiyayo wax iska duldaadinayo aysodhan iyo umaaragtay muxuu ahaa kani ha waa istidraaj baa la idhaa iyo seeto dheerayn waa la daajinayaa dabadeetana marka ilaahay jalla wacalaa uu qabtay tiisi ay noqoto ama halaagu yimaado ciqaabkaa la soo dego markaasi adag baa rabbi u qabanayaa mana baxsan karo yaa dhinacnaba u dirgan maayo xaaladda kolkaa dulmiga waa in laga fogaadaa halkaa laga qaadanaya wacan mucaadin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi bacahanii waxaa i diray rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa i diray waa sanadii tobnaad ee hijriguu diray xagga yabantaana u diray isagiiyo abuu muusaanuu xaggaa u wada diray wa qaala wuxuu ihi innaka adigu ta'tii waxaad u tegi doontaa qowman duul min ahlilkitaabi ahlulkitaab ah duul ahlulkitaabka markaa ka mid oo yahuud iyo kiristaan bal aad u tegi doonta fadcuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu اllah qirista la qiro mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane iyo inaan anigu rasuulkii ilaahay ahay shahaadateynka ku bilow waxaa halkaa laga qaadanayaa dacwaddii in laga bilaabayo tawxiidka iyo tasxiixu alcaqiida fa inhum ataacuu lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan oo ay muwaxidiin noqdaana shahaata waaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaatin fii kulli yowmin walayla ilaahay inuu ku faral yeelay shan salaadood oo habeenkii iyo maalintii la guto wa inhum ataacuu lidaalika hadday arrinkaa kaa yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha ilaahay iftarada calayhim inuu ku faral yeelay sadaqatan sadaqa tu'khadu laga qaado min aghniyaa'ihim ghaniyadooda oo sadaqadanna halkan tii waajibka ahaydoo sakada ah baa loo jeedaa waxaa laga qaadayaa min akhniyaa'ihim khaniyadooda waxaa looga jeedaa akhniyada halkan dadka haystaa ee xoolo saka gaadha oo faturaddu loo celiyo calaa fuqaraa'ihim kuwooda faqiirka ah ee sakadu ku baxayso fuqaradan ma fuqarada muslimiinta looga jeedaa mise fuqaraa'u hada albaled mee dadka sakada laga qaaday ee fuqarada gobolkooda iyo waddankooda joogtaa looga jeedaa miya mise fuqaraa'u lmuslimiin labadaba ahlulcilmigu way kala yidhaahdaan wa inhum ataacuu lidaalika haddii arrinkaa ay kaa yeelaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim fa iyaaka waxaan idin kala digayaa adiga iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa haldoorka ah ee sharafta leh neefka qoodha neefka irmaan neefka hilibka leh iyo wixii la mid ah oo ay ku tacalluqsan tahay qofka xoolaha la naftiiso taa iska ilaali oo neefafka ugu wanaagsan ha ka qaadin kuwa ugu xunxunna ha qaadin inta iska dhexdhexaadka un soo qaad oo waxaraha iyo naylaha iyo digaa yaryar iyo neefka markaa waxa weeye da-daa gaboobay iyo kaweyda ah iyo waxyaabaha lama qaaday neefafka ugu wanaagsana la qaaday dhexdhexaadka laga qaaday wataqi iska ilaali dacwata almadluum ka la dulmiyey abaarkiisa iska ilaali weeye sidaad isaga ilaalinaysaa haba dulmiin weeye de waayo haddii aada dulmido dee afka ma qaban kartid oo iyadoo aanu hadduu doono kulaba joogin ama aaradarkay buu ku habaari doonaa ee macnuhu waxa weeye haba dulmiin si aanu kuu habaarin isaguna haba dulmiina dulmiga marka horeba iska ilaali weeye wataqi iska ilaali dacwata almadluum ka la dulmiyey markaa habaarkiisa iska jir fa innahu shaanigu waxa uu yahay laysa baynahaa habaarkiisa uma dhexeeyo wa bayna allahi ilaahay xijaabun waxteedi uma dhexeeyo toos baa ilaahay ay u gaadhaysaa ilaahayna wuu aqbalaya muttafaqun calayh xataa ka la dulmiyey si axaadiis ku soo aroorta hadduu gaal yahay waa laga aqbalayaa habaarka uu ku habaaro oo uu kula helaya yah waayo gaalkii dee dulmi oo ku xaqdarrood laguma odhani karo markaa kan la dulmiyey halkan wuxuu noqon karaa kii xoolaha lahaa haddii inta ugu wanaagsan laga qaado madluum buu noqon karaa kadalika kii zakada faqiirka ahaa ee zakada lahaa haddii inta ugu liidato xoolaha loo soo ururiyana madluum buu noqon karaa labadaba iska ilaali xadiidkani waa xadiid fawaa'id badan kitaabu tawxiidkan aynu kaga dheragnay wax badan ka mida fawaa'idkiisa kitaabkii hore ee cumdahana waynagu soo maray qaala وعan abi xumaydin cabdiرaحmaan bni sacdi الsaacidiyi radي الlahu عanهu qaala wuxuu uhi istacmala nabiyu nebigu waxa uu caamil uga dhigay salى الlahu عalayhi wasalam rasuula ninkaasoo min alasdi qabiilada asdiga laydhaa ka mida waa qabaa'il yabanta degi jiray bay kulmisaa jilibkaasi ama qabiiladaas ayuu markaa shaqaalo uga dhigay inuu zakadiiyo xoolaha ka soo ururiyo waay ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahday ibnu lutbiya ibnu lutbiya la odhan jiray magaciisana cabdillaahi baa la odhan jiray cabdillaahi ibnu lutbiya muxuu caamil uga dhigay cala sadaqati zakada ayuu caamil uga dhigay inuu zakada soo ururiyo zakada dad baa loo diri jiray jaha iyo dadka cid kasta cid baa loo diri jiray ka soo urur hebelow falamaa qadima markii uu yimi ee xoolihii uu keenay baa qaala wuxuu ihi haadaa lakum intan idinka iskale wahaadaa kana uhdiya ilaya anaa laysoo hadiyey qaala faqaama waxaa istaagay dabadeeta rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam cala almimbari mimbarkuu fuulay xamid allaha ilaahay buu markaa mahadiye wa athnaa calayhi waanu ammaanay ogaadana oo khudbadaha rasuulku calayhi asalaatu wasalaam laba nooc bay ahaayeen nooc waxay ahaayeen dee khudbado markaa mawsim uu keenay khudbadaha jimcaha kuwa ciidaha khudbadaha caynkaasoo dee maaragtay leh wakti leh marka sidaas oo kale ugu baahda rasuulku calayhi asalaatu wasalaam iyadoon khudbadahaba waktigoodu taagayn uu khudbadayn jiro dadka intuu hadduu doono mimbarka koro ama uu iska dhex taago ayuu la hadli jiray saxaabadu wuxu sheegi jiray cadow baa markaa soo dhowaaday jihaad baa loo baxaya hawl kalaa jirta waxbaa dadkii maaragtay qalad baa yimi oo dadkii baa la saxayaa soo ma aragtaan markuu u baahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dhex khudbayn jiray markaa dadka muslimiinta qaala wuxuu yidhi faqaama rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu korka uga baxay cala lmimbari mimbarkiiba faxamid allah waahnaa calayhi uma qaala dabadeetana wuxuu yidhi amaa bacd intaa dabadeed fa innii anigu astacmilu rajula nin baan shaqaalaysiiyaa minkum idinka idinka mida cala alcamali camalka ayaan ka shaqaalaysiiyaa camalkaasoo mimaa kii ka mida wallaani illaahu ilaahay uu iga mas-uul dhigay waxa ilaahay aniga uu iga mas-uul ka dhigay baa nin maaragtay wuxu sii dhiibaa fa ya'tii kolkaasuu imanayaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa haadaa lakum intan idinka iskale wahaadaa hadiyatun kanina waa hadiyadu hudiyat lii layso hadiyey afalaa jalasa bal muu fadhiista fii beyti abiihi wa ummihi guriga hooyadii iyo aabbihi xataa ta'tiyahu hadiyatuhu ilaa ay hadiyadiisani u timaadda in kaana saadiqan hadduu run sheegaayo bal muu gurigooda fadhiista hadiyadan uu sheegaya ha u timaadday hadday runtii tahay waayahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ya'khudu ma qaadan doono axadun minkum mid idinka midi shay-an shay bigayri xaqihi xaqiisa waxaan ahayn kuma qaadan doono ilaa hadduuse ku qaato xaqdarra laqiya allaha tacaala ilaahay buu la kulmi doonaa yaxmiluhu isagoo sida shaygaa uu xaqdarrada ku qaatay yowma alqiyaamati maalinka qiyaame falaa acrifanna war hooy ayaanan garanin axadan minkum mid idinka mida oo laqiya allaha ilaahay la kulmay yaxmilu xaala uu sida baciira neef geelahoo la huule ruqaaun olole ruqaa-un olole ololaya neef geeloo markaa ololaya isagoo sida aw baqaratan ama sac isagoo sida lahaa leh khuwaarun cileh oo cilaya aw shaatan ama neef adhiya isagoo sida neefka adhigoo tayacaru ciyaysa tayacaru ay tasiixu qaylinayso markaa maa maadahaysa marka ruqaaguna waa codka geela weeye khuwaarkuna waa codka loda tayacaruna waa tasiixi oo waa yacaar baa la yidhaha waa codkii adhiga weeye waay markaa neefuun isagoo tuunka ku sida markaa qaylinaya yaanu la imanin weyn uma dabadeetana rafaca yadayhi labadiisa gacmood buu rasuulu kor u qaaday xataa ru'iya ilaa la arkay bayaadu ibitayhi caddaantii labadiisa kilinkilo oo faqaala wuxuu ihi allaahuma allahayow hal ballaqtu ma gaadhsiiye halaatan saddex jeer muttafaqu calayh marka arrintaasi markii munaasibada noocaasi ay timi ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam arrintaas si guud buu uga wada digey manuu ninkii arrintaas sameeyey magacaabin oo farta si gaara uguma fiiqin si guud oo caama ayuu uga digey waxaa kaloo arrintaa laga qaadanaya xadiidkan qofka markaa shaqeeya madaxda ama meel loo diro inaan hadiyada uu yidhaahdo waxaasaa lee hadiyeeyey laga aqbalahayn ha inaan laga aqbalahayn waayo waxay noqonaysaa in camalkan daraaddii iyadoo camalkan lagu naas nuujinayo dartii in loo siiyey bay noqonaysaa laga yaabo haddaanu camalkani jirin inaan la siiyeen waxaa kaloo laga qaadanayaa hadalkaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam falaa jalasa fii beyti abiihi wa ummih hataa ta'tiyahu hadiyatuhu in kaana saadiqan in arsaaqdu ilaahay baa qoray laakiin dhaqdhaqaaq iyo camal iyo sacyi ay u baahan tahay soo ma aragta ilaahay baa qoray arsaaqda laakiin maxaa loo baahan yahy sacyi baa loo baahan yahy sacyi bay u baahantay waa inaad tidhaahdo un intaad guriga isku soo qufusho ilaahay baa i arsaaqaya ood halkaa ku joojiso maya wa can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi nebigu man kaanat qofka ay ahaatay cindahu agtiisa madlamatun waxa uu ka dulmiyey oo liakhi wuxuu dulmiyey oo liakhiihi walaalkii u sugan qofka agtiisa ay tahay madlama waxaa la idhaha wixii la dulmiyo cid kale laga dulmiyo waxaasoo min cirdihi ahaatay sharaftiisa aw min shayin ama shay kale ahaatay sida maalkiisa iyo wixii la mida dhiigiisa falyataxalalhu ha ka xalaashada minhu isaga alyowma maanta maantana waxaa looga jeedaa intan macnii adduunyada la joogo hooy ha ka xalaashaday aan la dhiman maalinkaa la taaganya gaar ahaantiisa looma jeedo qabla anlaa yakuuna diinaarun walaa dirhamun qabla anlaa yakuuna inta aanu ahaanin ka hor ha ka xalaashada diinaarun diinaar iyo walaa dirhamun dirham inta aanay iman maalin dirham iyo diinaartoona aanu jirin oo lacag iyo markaa dollar iyo adduun aan lagu gashi baxa hayaa jirin maalinkaasoo qiyaamaha ahi intaana iman horteed ha ka xalaashado maalinkaa haddii talow adduunyaba aanay jirin oon geel jirin oon adhi jirin oon markaa xoolo kale jirin oon lacagi jirin maxaa lagu gashi baxaya dadka sidee loogu kala qaadayaa maalintaa camalkii iyo acmaashiiba xasanaadkii baa lagu gashi baxaya xadiidtani wuxuu ka mid yahay xadiidta qalbiga meel adag kaga dhacaysa ikhwaani waayo waxaad ogaanaysaa qofkii aada dulmiday maalinka qiyaamuu ku imanaya isagoo xasana isaga baahan isaguna aadna aada u baahantay oo deetana aa yar unbuu xasanaadkaagii iska guranaya waa iska guranaya waa iska guranaya waa iska guranaya marka qofku xasanadiisi inuu iskaga bakaylo oo uu ku dadaalo inaan maalinkaa la qaybsan timir xabaaltaal inaanay maalintaa noqon ayaa loo baahanya qaala wuxuu uhi in kaana lahu camalu saalixu camal wanaagsan haddii uu sameeyey ukhida minhu camalkaa wanaagsan baa laga qaadaya biqadri madlamatihi waxa uu dulmiyey intuu leegaa baa laga qaadaya wain lam yakun lahu xasanaatun haddaanu xasanaadba lahayn ka war la iska dhaafi maayo markaane ukhida waxaa laga qaadayaa min sayi-aati saaxibihi qofkaa wax laga dulmiyey sayi-aadkiisii baa wax laga soo qaadaya faxumila caleyhi kolkaasaa korka isaga laga saaraya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey caytaasi marka ayna gaadhsiinaysaa ikhwaani dulmiga in laga fogaado ninkii wuxuun ciid dulmiyeyna inuu ku dadaalo inuu ka xalaashado inta adduunyada uu joogee uu nool yahay nasalu llaha salaamata walcaafiya nasalu llaha salaamata walcaafiya xadiidka aynu ku joojino caawa
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online